أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado labiyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo dagaallo si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug boqolaal qof oo xabasho itoobiyaan ah ayaa bilaabay inay ka barbardagaalamaan sahyuuniyadda yahuudda gumaadka ku haysa shacabka magaalada khaza wilaayada baay ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u sameysay xoolodhaqatada ku nool degmada boolofulaay ee wilaayadaasi maamulka islaamiga degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina u qabtay mu'adiniinta degmadaasi munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduuda wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo kasoo baxday safka cadowga allaah bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xindheere ee wilaayada galguduuda ayaa ka faa'iidaystay dowladdiina oo u qabtay maamulka islaamiga ee degmadaasi fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaasi عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dagaallo si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka qaycad ee wilaayada mudug wararkii ugu dambeeyey waxaanu ka waraysanay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka een dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka qaycad ee mudug ka tirsan dagaaladan ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyaadka riddada ay saakay duulaan kusoo qaadeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan deegaanka qaycad balse ciidanka mujaahidiinta oo dhaqdhaqaaqyada murtadiinta ka warhayay ayaa duulaanada ka hortegay jilibkan u aasay halkaana waxaa ka dhacay dagaallo aad u xoogan oo ciidanka mujaahidiinta iyo cadowga dhex maray saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in in ka badan shan jeer maleeshiyaadka murtadiinta lagu jebiyey dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka qaycad oo ay jabeen khasaaro xooganna la gaarsiiyey waxay sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu noo sheegeen inay jiraan khasaare aad u baaxad weyn oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo murtadiinta gaaray maadaama dagaalku muddo fara badanna uu socday in ka badan shan jeerna cadowga la jebiyey goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ayaa iminka ah mid degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta maleeshiyaadkii murtadiinta ee saaka duulaanka soo qaadana waa ay jabeen oo fagaaraha dagaalka ayay ka carareen maleeshiyaadkan weerarka saaka soo qaada waxay isugu jireen maleeshiyaadka loo yaqaano danab ee maraykanku uu tababaray kuwa gorgor macawiisley iyo sidoo kale maleeshiyaad ashaamud ah oo murtadiintu ay soo aruursadeen waxayna doonayeen in ay duulaan kusoo qaadaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala wilaayadii islaamiga mudug balse ciidanka mujaahidiinta ayaa allaha fadligii ka hortegay khasaare baaxadlena gaarsiiyey dhinaca kale saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayaa dhacay haddaan eegno ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay weerar madaafiica ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo oo xarun u ah xabashida kufaarta itoobiya ee ku sugan magaaladaasi iyo maleeshiyaadka riddada islabaay waxa ay ciidanka mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada bardaale ay ku leeyihiin dhinaca shabeellada hoose haddaanu eegno ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen saldhigyada murtadiinta xaafadda mukayga iyo haanta dheer ee ku taalla degmada afgooye sidoo kale ciidamada mujaahidiintu xalay waxa ay laba qarax ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne mid ka mid a qaraxyada waxay ka dhaceen halka loo yaqaano buundada weyn waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay saddex askari oo dhaawacyadooda uu garab yahay dhinaca baay haddaan mar kale u noqonno xalay mujaahidiintu waxa ay qarax ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasi oo lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa isugu yeera nisa waxaana gaaray khasaaro jasaak allahu khayran walaalka boqolaal qof oo xabashi etoobiyaan ayaa bilaabay inay ka barbar dagaalamaan sahyuuniyadda yuhuudda gumaadka ku haysa shacabka magaalada khaza cabduqaadir maxamed rabaani faahfaahinta warkan inoo haya xasuuqa wuxushnimada leh ee yuhuudda sahyuuniyadda ay ka geysanayaan magaalada khaza ee dhulka falastiin ayaa hal sano jirsaday welina cadowgu ma xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftiisa gumaadkan aysan yuhuudda iyo nasaarada u kala harin waxaa ka qayb qaadanaya boqolaal askari oo xabashi etoobiyaan ah kuwaas oo dhul dheer uga tegay la dagaalanka walaalaheen muslimiinta reer falastiin dad etoobiyaan ah oo yuhuud noqday ayaa lagu arkay iyaga oo kaabaya ciidamada sahayanada muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada waxaana lagu arkayey askar etoobiyaan yuhuud ah oo ka qayb qaadanaysa dagaalka lagu soo qaaday magaalada khaza askarta xabashida etoobiya ayaa iyaga oo huwan calanka etoobiya fariimo ka soo diraya dhulka walaalihin reer falastiin iyaga oo ku faanaya in ay difaacayaan yuhuudda sahayanada ee xoogga lagu dejiyey dhulka walaalihin reer falastiin ciidamada sahayanada iyo kuwa xabashida ayaa hal difaac iskula jira waxayna isla xasuuqayaan muslimiinta lagu go'doomiyey magaaladaas yuhuudda loo yaqaano falaashaha ee ka nafiray dhanka etoobiya ayaa dagaalka khaza kaalin weyn ku leh iyaga oo qaab calooshood u shaqaystanimo ah loogu guray jaxiimada ka holcaysa waddankaasi falastiin gaal abey axmed ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya ayaa sannaddii labakunsagaalytobankii booqasho ku tagay magaalada talaabiib isaga oo yuhuudda u ballanqaaday taageero dhan waliba ah yuhuudda ayaa ah awoodda gaalada reer galbeedka ay ku wajahayaan muslimiinta bariga dhexe halka xabashida etoobiya ay yihiin awoodda saliibiga ah ee maraykanka iyo xulafadiisa ay kula dagaalamayaan muslimiinta geeska afrika mahadsanid rabaani wilaayada baay ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u sameysay xoolodhaqatada ku dhaqan degmada boolofulaay ee wilaayadaasi warbixinta warkan abu xasan ayaa inoo haya iyadoo wilaayada islaamiga ee baay ay weli si dardarle kaga soconaysa qeybinta sakada xoolaha nool ayaa dhanka kale waxaa barbar soconaya barnaamijka loogu magacdaray kobcinta xoolaha oo si gaar ah dadka qaar ka mida loogu abuurayo xoolo loogu talagalay inay dhaqdaan si sakada soo socota hadduu alle idma ay kaga mid noqdaan dadka laga qaadaya sakada in ka badan laba iyo toban ruux oo ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulafulla iyo deegaanada ku dhow ayaa loo qeybiyey xoolo isugu jiray ari lo iyo geel waxaana munaasabadii xoolahan loogu qeybinaya ay ka dhacday degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dadkan oo loo abuurayay xoolahan ayaa qaar ka mid a waxaa la siinayay shan neef oo geel ah qaar waxaa la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarna la siinaya toban neef oo lo ah haddaba qaar ka mid a dadkan nasiibka u yeeshay in xoolahan loo abuuro oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona ballan qaaday in xoolahan ay dhaqaalaynayaan ayna sakada soo socoto xoolahan wax ka bixin doonaan hadduu aan la idmo ibraahim alow dhuwow inshaalla bodhoomaaleed ibaada shan qaarmood geel ah ilaa mahada degmada buulfallaa mujaahidiin ilaahay madkad kor hakiyeene gaalada ilaahay hadhibay buur ukundoorka dhaat alla kiyeene ilaahay rahmaan anan dakadood aan iska biyaay ee raalli ka ahay gaalada alla hadhibay insha allah ilaahay mujaahidiin madkad kor hakiyeene madakad kor alla kiyeene magac ibraahim cabdieli are ibraahim cabdi aadan alxamdulilah iyad iyadaan faraxsane kulley waa ibadkainsana waa liyaa dhiisay isyaay mujaahidka isay garabki gulal saar ree soddon iyo shanneef iringa dhiisay alxamdulilah uma alxamdulilah kulley gaalada ardeeda ilaahay burburi ardweedtooba wartweed ilaahay la bosi ilaahay la guba ilaahay aan toogaa mujaahid garabshi kor alle weele kulle muslimiid ilaahay garabshi gul saar kulle iyad iyadaan faraxsane reeda may buulu fale roog dhagaali ka fadee ini ilaahay inbadiyo ardeed dhananka dhagada iyo fadee ilaahay inbadi alxamdulilah saasaa jirta baar ismaa ajoog magay degmada burgoda ka ibaad juulid burgoda ka degmada ulay ayaa dhoogaay maan soddon iyo shan naf erelesiy walaayada islaamka ayaa sul mahad celiyay dakadun dakadaad daka aliga qaaday ee rajaysanay billah iyo tawfiiq walaalagan muslimiin eh guud alaasiy gaalad alhaa dhibi maan farad dheed ruug ruugla ayaa arshiinay soddon iyo shan fasha erelesiy
cabdi ibraahim boorow degfuurka ootay olamaa toban neef lowka akus tabay aku kaalmastay adiid akar alla kaalmay degmo buulafalaayka akus iibshan ilaahay macbuuda jinnadaas horka alla wala jinnadaas horka alla wala kaalmo ilaahay ka ilaahay kaalmay kaalmo ilaahay ka ilaahay kaalmay isaguna una ku kaalmastay adiid akar alla kaalmay wala unan daqanay wali barakal allana kus wala cabdi aadan ismaan atuule doodole kooy degmada buulafulaa rooga mujaahintiinta walaa isiidi dumugnaaf loo a isiidi ini ana dhagaalaysada zekila oo qaada mujaahidiinta intii ilaahay korkuweela gaalada intii ilaahay dhibi barnaamijkan kobcinta xoolaha ayaa ah barnaamij ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana loogu talagalay in dhaqaalo loogu abuuro qaar ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana mashruucan ka faa'iidaystay in ka badan konton qoys oo ku dhaqan afar degmo oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay waxayna degmooyinkaasi kala yihiin buulo fullaay deegaano hoostaga degmada diinsoor deegaano hoostaga degmada buurxakab iyo deegaano hoostaga degmada baydhabo ee wilaayada baay aad buu umahadsan yahay abu xasaan maamulka islaamiga degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlo sharciya u qabtay muwaadiniinta degmadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman mu'adiniinta qiimaha duwan ay ugu fadhiyaan muslimiinta waa kuwa shanta salaadood dadka ku baraarujiya masaajidda addinkana waxa uu ka mid yahay shaacirta ugu waaweyn oo ay leeyihiin muslimiinta iyagoo raacaya muhiimadaas weyn ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa uu dowlo sharciya u qabtay mu'adiniinta degmadaasii dhowr iyo labaatan deegaan oo hoostaga dowradan oo socotay muddo lix maalin oo xiriir ah ayaa ugu horeen mu'adiniinta looga saxeeyay aadaanka allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah sidoo kale towxiidka duruus kala duwan oo sharci muxaadaraad ay qaadanayeen mu'adiniinta intii dowrada ay socotay mid ka mid a macalimiinta ayaa faahfaahin ka bixinaya dowladda iyo halka ay beegsanaysay mu'adimiintii maxaafadda degmada kamsuuma iyo tuulooyinkii ku heerarsanaa raggii mu'adimiinta ahaa masaajidada u taagnaa ee aadaamayay ummaddan aadaan gaarsiinayay in aadaankoodii bal la fiiriyo la hubsado waxay sheegayaan ummadda u gudbinayaan inuu yahay wax saxan iyo wax khaldan waa ku mahadsan yihiin marka insha allahu tacaala anigu waxaan ka mid ahaa macalimiintii dadka mu'adimiinta aadaanka ka saxaayey markii mu'adimiinta aadaankooda insha allahu tacaala maalintii dowladda u horreysaan u bilaaweynay iyo maanta dowladda u dambayso farqi badana u dhexeeyo waxay ku qaateen mu'adimiinta aadaankii ugu horey in laga saxo iyo tawxiidkii iyo maraatibudiin ay ku qaateen iyo wixii soo hoosgelayay si wanaagsanay u qaateen si wanaagsanay maxaa dowladda nagu soo dhammaatay mu'adiniinta waxay iskugu jireen dad mu'adimiinoo aadaankooda uu saxan yahay iyo dad aan saxnayn oo in laga saxa u baahnaa haddan insha allahu tacaala waa laga saxay agarkoodii dhammaantoodna waa laga saxay mu'adiniinta dowladan loo qabta ayaa dhankooda xusay in wax badan oo ka maqnaa ay ka faa'iideen muddadii ay ku jireen dowladaasi annagoo waxaan nahay mucaadamadii degmada kamsuuma laga soo bilaabo boorine ilaa gumeni gumeni ka soo bilaabo ilaa bulomaamow ayaan nahay soddon iyo laba tuulo ayaan nahay wilaayadanna keentay in nalaga saxo aadaanka aadaankii waana laga saxay waxaannu leenahay dowlada mar walbana hanalaga saxo
ugu dambeynna waxaa munaasabadii gebagabada dowladaas loo qabtay mu'adiniinta ka hadlay suldaan axmed nuur mataano oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona kelimaad dardaarana ka jeediyey madasha waxaan isleenahay xilligeedii waay waa wakti loo baahnay in dadka islaamka ah waxay ay ka ajirgarubsanayeen oo ay ka cibaadaysanayeen in laga saxo waa wax loo baahnay ilaah ayaa ku mahadsan uma wilaayada degmada kamsuumo ugu horreeya waaligeed ayaa ku mahadsan iyo culammadii ka qayb qaadatay khaasatan maktabu dacwa oo soo abaabulay in ummadda uu ka saxo waxyaabaha cibaadada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ideelkiin arrinkan waa arrin muhiim ah mu'adinka faa'iidooyin fara badan uu leeyahay waxaa ka mid ah ninka mu'adinka markuu ku dhawaaqo allahu akbar allahu akbar uu yidhaahdo shaydaanka waa dubur jeediyaa walidaa hadda mikrofoona lagu addimayaa marka ninka haddiiba magaalada uu joogay ama tuulada uu ku noolaay shayaadiinta ku jiro markii uu mu'adinka ku dhawaaqo oo nidaha uu dhacay hadduuba shaydaanka cararaaya howl weyn u haya ummadda islaamka shaqo weyn u haya waana qayb ka mid ah dowlaadka sharciga ee loo qabanaya guud ahaan qaybaha bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamiga ee degmada jamaame uu dowlo sharciga u qabtay ganacsatada qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud cabdiraxiim sheekh cali ee warbixinta warkan inoo haya فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا waa sagootin arday ka qalin jabisay madarasada imaamu shaafici ee degmada galhareeri kuwaas oo dhammaystay qur'aanka kariimka waxay ahayd xaflad si heer saraa loo soo agaasimeyey oo ka dhacday hoolka xafladaha ee madrasada imaamu shaafici ee degmadani galhareeri munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonno waxgarad odayaal waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ardada waxay sameeyeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen madarasada حروفه ستة وهي مجموعة في قولك إرملول حروفه خمسة عشر أوائل كلمات هذا البيت إذا سنا كم جاد شخص قسمه ضم ضيبا ستيت قندع ظالما والميم إن تسكون تأتي قبل الهجاء لا ألف العينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط على أمة الإسلامية التجويد العملي وهو نطق قرآن كريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع وذلك لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا naqiib cabdulaahi sheekh ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey dhammaan dadkii madasha ku sugnaa waa marka koowaade mas-uuliyad baa idin saareed ilaahay baa idin saaray waadna gudateen mas-uuliyaddaas waa marka labaad waxbaad tarteen naftiinnaad wax tarteen waa marka saddexaad waxaad wax tarteen dalka iyo dadkaad wax tarteen waxaan leennahay adunkuna waad mahadsan tihiin ee faan oole fare ka maqadno ee juhdigu weliba ku sii bixin rabaa waxaan leennahay gacanta ku haaye cunugu boqol iyo toban afar uu dhammeeyey dee canug yar waaye in gacanta lagu sii hayo tacliinta kale lagula dadaalo ilaa maskaxdiisu ay ka fadhiisato lagu sii haayo gacanta uu mudan yahay abwaantaako oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha xafladda qiimaha badan ayaa hadal kooban ka jeediyey waxaan xaqiiqda arkaa ilmo xufaadulqur'aana oo xareerahayga fadhaan oo macallimiin xanyabeen xaggaas bannaana ka qaaday xanjaf intay u dideen qur-aan lasoo xafidsiiyey ilaahay xaakim ahayaan marka alxamdulilaahi dhaha xarunta weyn oo galhareeriya dadweyneheera ku xeeran xushmad waxay u heleen qur'aan inay xafidaan xadiistanay ku dhaqmaan fiqiganay xardhayaan allahi xaakim ahay xilkay sidaas u guteenaan alxamdulilaahi dhaha ardada ka qalinjebisay madrasada imaamu shaafici ayaa ah dufcaddii kow iyo tobnaad ee madrasada imaamu shaafici mahadsanid cabdiraxiim wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe cabdiwaa maxamed bukhaari ayaa ka waramaya kadib dhaqangelinta xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ayay ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ku guulaysteen gacan ku soo dhigista waxyaabihii xamladaasi ay mamnuucaysay sida dharka xunxun ee ragga iyo dumarka ay xirtaan waxyaabaha dhacay iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee maandooriyayaasha oo lagu sii daray dawooyinka jirka aadanaha lagu doorsho ama waxyaabaha la isku caddeeyo fagaaro ku yaala degmada bu'aale islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha maamulka islaamiga ah ee degmada iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa lagu gubay waxyaabaha aan soo sheegnay kuwaas oo laga soo ururiyey degmada iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee goobtaasi ku sugnaa oo uu ugu horeeyo ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed axmed shide ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay gubistooda goobjoog kheyray maanta halka aan joogno waxaa weeyey xamladii in badan socotay ee dhex gashay dadkii deegaanka waxaan isu qarinaya oo balaayo ah wixii baa bannaanka la keenay muqaaduraad ayuu nooc uu jaadka u weyn yahay iyo wixii laisku caddaynaya aafada ahaa iyo xashiishka iyo sigaar iyo qarmuun oo dhan ilaahay idinkiis insha allaahu hawshaa marka xamladii la qaaday way midho dhashay ma in rugoognaa oo ilaahay maxadiisna agnaa geeginraagano ilaahay deertisiya wali oo sharbu wadadii xaan sigaar agyi xaan jaad agyi xaan dhararkii homugan agyan aan oo bahalkii xashiish agyi ayu nooc qaadka ka jara ayuu noco hortanoo luungubheysha wuu araghaysnagee insha allahu tacaalaa maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad dhaqangelinteeda ka hirgeliyey degmada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada gaar ahaan deegaanada istaraatiijiga ah ee arabow iyo waraha dhobley aad buu u mahadsanyahay bukhaari wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay tiro askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله waa koox askar taa'ibin ah oo siyaabo kala duwan loogu soo bandhigay wilaayada bokool kuwaas oo in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed iyo kuwa macawisleyda ashhadala diriirka ah askartan oo tiradoodu gaarayso lix askari ayaa lagu soo bandhigay deegaano hoos taga degmooyinka xudur iyo waajid markii towbada loo qabtay ayay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee andalus magacay mayba leerhay isaaga dowriinoo leerhe deegaankayna gedgamaasu murtadiinta mayba ku kubiirayihiin degmada weejid madi hora yaalmalena gaadayo algaaladmadi wadanka galaasi ay tahiin meela dhibownana kafuri lama kuntumi afartanan hogaade hodurana nijey hodur madina nijey tababarka meynananin kafuri etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaali in badan iyo tababarka biyaayan marka meela tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani muddo sagaal bilood kadib meela hubnanaysii guryaalkii leerhay ah ka shugay iyo meelanaysii dhowr bilood meela roogni weejidan bay markan anoo shiliday ah oo anoon dulqaado waay macnaha baahada jarta iyoonay rafaadka iyo anan dulqaado waay baahada mayba kumadahaytay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo mayba kumadahaytay daryeelaan malaga humawtiriga lera wejida kukoy salmandher kutabi wejida seedi wejid hobana seedi mausliya kaberi morinarada oona he saldhiga baalisananay kuusi shagun horgobana mele hor dhibo mele gelin gorgo injejelinasi kunshiling maynasiyan maagla islaamnimadan kubani melilesin kajarani ilaa marshis gorida ninin koy shana dhibilay niner wali busha ninin kuqaaday suuga walaayarko dhaqaanay walaaho ilaa marshi dhagaalahan ba unuba baahnay koy ilaa marshi walakadadugsan gali haaniyo hayan hob un daduguniina ilaa marshi goridahan kuku yaler uridasida noqusida suga daana daanaka dhelunagani ge horona limankan khiyanan may na erena hoba gorida lisi mausleitin lamba shambol dolara beli hadhi asan eren shanta boqol dolar baan ikada ibahayti mudlumnimadu kubalihayti ilaahiya hatin hadnin redey saadin aliley mudluminta bajarogna ilaahi marshe mudluminta telefon dirsini hana dhawayti saadin aliley ilaahi marshe burgunlirong isaag duro maalinga li ere bay dhowun ardeeda deegaanka eegi yaalan kun dolar ha in sheegi kunkun doorshadiihu dharteen kunkun kuwa hadilo igali kunkun dolar yusuf taakin iyo ballan qaadi ma usiita arde madaxa aha waa na arimida dembu bay dho ur ha ku qaadi urigi weejida shaani kunki dolar na arimida dembu waay lan ardeeda mari masruuf nin hay mala madoo sagaalun qaadanima horkal kun ma qaadan ugu dambeyn taa'ibintan ayaa baaq toobadkeen ah u diray haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ee ku godoonsan xeryaha murtadiinta ee degmooyinka xudur iyo waajid taa'ibintan ayaa ku biiraya tiro askar toobadkeenayaal ah oo horey u soo gaaray magaalooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada bokool kuwaas oo si qurux badan loo soo dhoweeyey kadib markii ay ka toobadkeeneen gaalnimada ay ku dhaceen bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xiindheere ee wilaayada galguduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u qabtay maamulka islaamiga ee degmadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba waa mid ka mid ah dowraadkii diiniga ahaa ee loo qabanayay dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud dowradan oo socotay muddo toban maalin ah waxaa deegaanka xinlehle loogu soo gebagabeeyey in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaankaasi oo rag i dumarba leh dowladda ayaa intii ay socotay waxaa lagu qaatay duruus diini oo anfac leh oo dadkii wax ka bartay ay si weyn ay u ammaaneen haddaba markii lasoo gebagabaynayay dowladaasi diiniga ah ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii dowladda loo soo afmeeray iyagoo tilmaamay dowladdu intii ay socotay inay qaateen duruus ay waxweyn ka faa'iideen ayagoona sidoo kale codsaday in dowlaad hor leh loo qabto maadaama qaybo ka mid ah diintii loo bidhaamiyey maxamed magaanka aan joogna waa xil la helay toban maalmood dowra ka socotay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan kitaabkeena insha allah waa noo soo dhammaaday maanta ugu dambeydey maxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdimudalib bin haashim bin cabdimunaab bin muqsiyi bin kalaab bin mura mataa wulida nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga goormaa la dhalay goobsay ku dhashay nabigu sala allahu caleyhi wasalam markuu ku dhashay madiinana waa ku dhintay awlaadu nabiyi nabiga awlaadiisu sala allahu caleyhi wasalam saab cunto toddobay ahaayeen ibraahim iyo qaasim iyo cabdulaahi zaynabu iyo ruqayu uma kursuun faadima toddobadaas bay ahaayeen xaasaskii nabiga sala allahu caleyhi wasalam sagaal bay ahaayeen caacisho xafsatu sawdatu safiyatu maymuunatu ramlatu hindu zaynabu juwayriyatin sal allahu caleyh wasalam deegaanka arju waxaan helay weeye anigoo ah ambiye cabdulaahi macalin maxamuud waxaan barana in leelaan ku noolahay waxaan barana dowro toban maalmood noo socotay waxaan barana diintii oo naga qarsooneed ilaahay noo soo muuji cilmada noogu soo dhiibay sharuuta laa ilaaha ila allahan baranay waxaan baranay siirada rasuulka wax badanaan faa'iidnay wax badanaa nala baray ilaahayaan uga mahadhaynaa culummada waa uga mahad celinay insha allaahu tacaalaa macnaa laa ilaaha ila allaahu aan baranay laa macbuuda bixaq ila allaahu wax aan garahayna ma lahayn insha allah ilaahayaa ku mahadsan rabbiyaa ku mahadsan towxiidka tiirarkiisa ma aanaan aqoon ilaahayaana baray oo na soo waafajiyey culummada noogu soo dhiibay culummadana waa u mahad celeynaa insha allahu tacaala iyagana ilaahay inuu barakeeyo iyagana inuu ilaahay gaclooga ajir iyo xasanaad ka siiyo cadowga naga jebiyo ilaahay gaalada naga jebsho culummadana kor ka dhigo ilaahay gacalooga idankiisa intaasaan ka baryayna insha allahu tacaala horey waxaa dowlaad noocan oo kaleha loogu soo qabtay deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada tan xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaana dadka ka faa'iidaystay ay yihiin boqolaal ruux kuwaasoo dhammaantood ka siman codsiga ah in mar kale dowlaad cinkan oo kale ah loo qabto ugu dambayntiina fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaankaasi cazaam carafaad iyo warbixinta warkan inoo haya deegaanka hiriirtuur oo ah deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada islaamiga gedo waxaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool fuqarada iyo masaakiinta deegaanka hiriirtuur ayaa qaar ka mida la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mida dadka fuqarada iyo masaakiinta ee sakada la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta magacayga waa maxamed axmed cabdulaahi anoo jooga deegaanka hiriirtuur walaalaha mujaahidiinta waxay ugu deeqaan shan neef oo geel ah ayay ugu deeqaan walaalaha mujaahidiinta ilaahay oo barakeeye kalan laa jooyey xareed cabdulaahi xasan meeshaan joogo harbdur walaayad dolow maanta waxaa la siiyey aray soddon iyo shan waa walaayada islaamka siisay waxaan ugu ducaynaa inuu diinta ilaahay kor ka dhiga inuu maaragtahay gaalo allah jibiyo islaam kor allah ka dhiga horey maxaad haysataa hore waxaan u haystaa aray iyo toban neef toban neef haysat oo ii xareysan jaamac cabdicali ogaagado gaar ah walaaya doolow war allah maxaa lagu siiyey maanta soddon iyo shan neef oo ari ilaahay ha barkee dadkana siiye maasha allah allah barkee wakaasaas ugu ducayn horey maka maxaad haysata horeyba toban neef baan hay ilahay waxaan ka rajaynaa in tirooyin alla noo gaarsiiye aan walaalay ku caawiye anna ku noolaada oka waa garta muslimiinta maxaa ugu ducaynaysaa muslimiinta waxaan ugu ducaynaya janna intay u weyn kor inuu alla ka dhigin waa ugu ducaynaya gaalada maxaa ka waraysaa gaalada allah duleey inaan dhaqaaleeyo oo walaalihii anigaba aan ku noolaan anna aan ku dhibaatada ugu bax ha farxadeydana way fiicanta maasha allah
mujaahidiinta laa barakeeyo soddon iyo shan neefaare mujaahidiinta laa barakeeyo kor allaha ka yeelo gaalka allaha jibiye bismillahi raxmaan aamine xasan ibraahim naare waxaa la isiiyey soddon iyo shan neef waxaana isiiyey walaalayaashay mujaahidiinta ilaahay waxaan u baryaa inuu ilaahay magaalo kasto ay galaan uu ku guuleysta allaha ka dhiga waa garta soddon iyo shanta neef ariga lagu siiyey hore maxaad haysata waxaan u haystay saddex riyaad oo ermaana waxaan ugu duceynaa inuu wax qaad qabiilaysiiyo magaalo kasto ay galaan kugu ku guuleysto inuu ilaahay ka dhigo walaalayaashay
welisaana korota xoolo sakaama lagu siiyey maya wakaalimisiina haddana khayray waxaan u dhaafayaa ducaa ku mahadsantihiin kuwiisiiyo kuwanna waa ku faraxsan qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toos uga socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gado iyadoona sidan oo kale deegaanka yaaqle oo ah deegaan hoostaga degmada calcade laga qaybiyey sakada xoolaha nool aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu